نسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaannada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a maamulka yuhuudda oo la sheegay inuu qorshihiisa amniga ku darsaday soomaaliya maxaa sababay in netanyahu si lama filaan ah aqoonsi dowladeed uu siiyo maamulka ashahadla dirarka ee somalilan taariikhyahan yuhuudi ah oo daaha ka qaaday arrimo dahsoona barnaamijka faafreebka wararka ayaan caawo idinkugu haynaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo la baxday safiirkeedii soomaaliya soona magacowday husime ka sii howlgeli doona safaaraddiisa ku taalla xerada xalane barnaamijka ayaan idinkugu haynaa dab khasaare xooggan dheliyey oo ka kacay suuqa weyn ee degmada buurha kabo ee gobolka baay ciidamada mujaahidiinta oo qarax kula beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta duleedka degmada cadale iyo qaraxaas oo lagu burburiyey gaadiidkii lala eegtay kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee baay iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo gebagaboobay deegaan hoos taga magaalada baydhabo bayaan laga soo saaray kulanka iyo kelimaad qayim ah oo laga jeediyey ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka intaan ku guda jirno maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus ayaa igala qaybgeli doona mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku astaysan tahay toddobiyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan tan iyo dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay markii ay yuhuuddu ku dhawaaqday in maamulka somalilan u aqoonsatay dowlad madax bannaan ayay isa soo tarayaan wararka ku saabsan muhiimadda uu gobolka waqooyi galbeed soomaaliya u leeyahay amniga mandiqadda bariga dhexe maamulka sahayanada ayaa la sheegay inuu amnigiisa qaranka ku darsaday arrimaha soomaaliya kadib markii uu arkay istaraatiijiyadda uu dalkan u leeyahay ganacsiga isku socodka caalamiga ah iyo arrimo kale liilaan baabeh oo ah taariikhyahan yuhuudi ah balse ku kacsan xarakada cunsuriyadda ah ee sahayanada ayaa waraysi uu siiyey telefishinka aljaziira waxa uu ku faahfaahiyey waxa keenay in maamulka yuhuudda uu difaaca amnigiisa qaran ku darsado arrimaha soomaaliya iyo waxa xilligan ku soo beegay Let me say how the Israeli uh, security uh, doctrine has changed after the Gaza uh, war. what the Gaza war did, which is important to understand for, for, viewers and listeners,
aan ku bilaabo in aan sharaxo sida mabda'a amniga israa'il uu isku bedelay kadib dagaalkii khaza dagaalkii khaza waxa uu keenay arrin aad u muhiim ah in ay daawadayaashu iyo dhegaystayaashu ay fahmaan waxa uu caqabad weyn ku noqday istaraatiijiyadda difaaca iyo amniga ee israa'iil sababtu waa in uu ahaa dagaal dheer sidoo kalena uu ahaa dagaal si buuxda uga dhacay dhul ay israa'iil aaminsan tahay in iyadu ay leedahay islamarkaana uusan ahayn dagaal ay israa'iil iyadu bilowday saddexdan arrimood oo wada socda oo ah in israa'iil aysan iyadu dagaal ka bilaabin uusan dagaalku ka dhicin oo keliya bannaanka israa'iil iyo in uu muddo dheer socday waxay noqdeen caqabada cusub oo aan horay israa'iil hore aysan ula kulmin weligeed ma aysan wajihin saddex dhibaato oo iskumar ah sidaa awgeed waxaan aaminsanahay in waxa hadda ay isku dayayaan ay tahay in ay hubiyaan in aysan gelin xaalad dagaal oo dheer oo aysan u diyaarsanayn qayb ka mid a fikirkan cusub waxa uu dhigayaa aragti ah in haddii mararka qaarkood ay duqeeyaan caasimada carbeed ama ay muujiyaan awood xogan oo xagga ciidanka cirka ah xitaa iyadoo aan wax dhicin ama ciidamo dhulka ah ay geeyaan suuriya iyo lubnaan ay rajaynayaan in tani ay noqoto cabsigelin fikraddoodu waa inay arrintan hor istaagto cid kasta oo doonaysa inay ku dhiirato in ay samayso wixii ay xamaas ku kacday toddobadii oktoobar taas oo gelisay israa'iil saddexdan caqabadood oo ay si dhab ah ula tacaashay islamarkaana weli ay ka bogsan la'dahay dhaawacyadii dagaalkii labadii sane iyo barkii lasoo dhaafay socday arrintan marka la eego waxaan qabaa in xiriirka cusub ee u dhexeeya israa'iil iyo somalilan uu qayb ka yahay istaraatiijiyaddan ujeeddadu waa in israa'iil mar kale loo arko awood goboleed militari oo xogan awoodna u leh in ay gaarto yemen ma ahan oo keliya cirka balse sidoo kale waa inay adeegsataa saldhig ciidan oo ay rajaynayso in somalilan ay u oggolaato in ay ka dhisato meel si toos ah uga soo horjeeda yemen tani waa qayb ka mid ah dadaalada lagu doonayo in israa'iil mar kale ay isku muujiso awood militari oo aad u xogan oo gobolka ah kadib markii ay dareentay in booskan ay ka luntay gaar ahaan marka la eego iiraan iyo sidoo kale turkiga iyo sacuudiga sidaa darteed arrintani waxa ay daba socotaa in xulufo lala noqdo cid kasta oo diyaar u ah inay qayb ka noqoto saamaynta israa'iil
So, yes, I think this will be part of it, uh, uh, together with alliance with anyone, anyone who would be willing uh, to be part of this Israeli sphere of influence.
جوادا خائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النسر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النسر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ayaa la baxday safiirkeedii soomaaliya soona magacowday kusime ka sii howlgeli doona safaaraddiisa ku taalla xerada xalaneh ee magaalada muqdisho qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi halkan inooga soo jeediya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii u dambeeyey ee mujaahidiinta faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay duleedka degmada cadalle ee shabeellada dhexe kaasi oo lagu gubay gaari uu saaran yahay qori suuga oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhintay qaraxaasi saddex askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa faahfaahino laga helayaa dagaallo saaka ka dhacay duleedka degmada cadalle kuwaasi oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxa ay howlgal qaraxa ka fuliyeen gobolka mandheera waxaana qaraxaasi lala egtay ciidamo isugu jiray kenyaati iyo soomaali kuwaasi oo ahaa kuwa ilaaliya xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo ah kuwa kenya halka mid kalena uu soo gaaray dhaawac garaaba dhanka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen askar kenyan ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka gaarisa iyo dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya bakhtigu waa askari kenyan ah gubashaduna waa gaari languruusel ah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay agagaarka deegaanka namber lixdan qarax kula beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah gubashadu waa mooto ay la socdeen maleeshiyaadka la qarxiyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo la baxay safiirkiisii soomaaliya soona magacaabay kusime kasii howlgali doona xerada xalane wasaaradda arrimaha dibadda dowladda maraykanka ayaa meel marisay xeer soo baxay dabayaaqada sanadkii hore kaasi oo dhigayay in dalal ay soomaaliya ka mid tahay laga soo qaado safiirada maadaama lagu daray dalalka aan muhiimka u ahayn maraykanka qoraal lasoo dhigay barta safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dalka laga saaray safiirkii maraykanka islamarkaana lasoo magacaabay nin siihaya ah oo aan gaarsiisanayn safiir justin davis ayaa loo magacaabay kusimaha safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho warka ka soo baxay xukuumadda washington ayaa lagu sheegay in shaqada diblomaasigan cusub ay tahay in uu sii wado masaalixda maraykanka ee soomaaliya balse uu ku shaqaynayo aragtida cusub ee trump taasi oo ah maraykanka ayaa leh mudnaanta koowaad tallaabadan uu maraykanku kula baxay safiirkiisii soomaaliya uuna ku bedelay siihaye ama kusime ayaa ka dhigan xukuumadda washington in ay hoos u dhigtay matalaadeeda diblomaasiyadeed ee soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dab khasaare baaxad leh geystay oo ka kacay suuq ku yaal buurhakaba wararka ka imaanaya magaalada buurhakaba ee gobolka baay ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu magaaladaasi ka kacay dab aad u xoogan oo geystay khasaare baaxad leh dabka ayaa si gaar ah uga kacay kaalin shidaal oo ku taal suuqa degmada buurhakaba waxaana uu dabkaasi sababay khasaare aad u badan oo maaliyadeed sida ay sheegeen dadka deegaanka ilawareedyo ku sugan buurhakaba ayaa sheegay in dabku yimid kadib markii uu dab qabsaday booyad shidaal ku shubaysay kaalin shidaal oo ku taal suuqa magaalada waxayna taasi keentay in dabku si deg deg ah u qabsado goobo ganacsi oo kale ayna adkaato in si deg dega loo xakameeyo muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dadka shacabka ah oo la tacaalaya xaaladda dabka sawiro goobta laga soo qaaday waxay muujinayeen burbur aad u baaxad weyn oo soo gaaray dhismayaasha ganacsi ee suuqa uu dabku ka kacay khasaare hantiyadeed oo aad u badan ayaa la soo wariyey in uu geystay dabkaasi wararka qaar waxay sheegayaan in dhowr qof ay dhaawacyo ku noqdeen dabkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsadihii saddexaad oo laba toddobaad gudahood lagu dilay koonfur afrika saacadihii lasoo dhaafay waxaa gudaha dalka koonfur afrika lagu dilay ganacsado soomaaliyeed kaasi oo lagu magacaabi jiray muxiyidiin axmed nuur sida ay xoguhu tilmaamayaan burcad koonfur afrikaan ah ayaa ku soo weeraray meherad ganacsi oo uu ku lahaa deegaan dhaca duleedka magaalada caybton isla deegaankaas oo lix maalin ka hor lagu dilay ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray kadiye maxamuud cabdi burcadda geysatay dilkan cusub ayaana goobta isaga baxsaday iyadoo aan macluumaad dheeri ah laga in dilka kadib ay dukaankiisa dhaceen iyo in kale waxa uu ganacsadahani noqonayaa ruuxii saddexaad oo soomaali ah oo bishan janaayo lagu dilo koonfur afrika taasi oo muujinaysa sara u kaca dilalka soomaalida loogu geysanayo gudaha dalkaasi cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta جوادا خائلا يمنى ويسرى لم يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا لم يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا تمر إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ah ee baay mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo wuxuu ahaa kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowro sharci ah oo loo qabtay waxgaradka nabadoonnada iyo qaybaha bulshada beesha eelay oo ka mid ah beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee baay kulankan gabagabadiisa ayaa ka dhacay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee baay culimmo salaadiin iyo qaybaha bulshada ugu horrayn waxaa xafladda gabagabada ka hadlay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah isagoo dardaaran guud u jeediyey beesha eelay ee kulanka loo qabtay alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasabi يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام walaalyaal kolleys isan dhegeyseen xafladdii dooradii hanisooti baryaalkan intaanan roogni oo ilaahay diinkeena ka faa'iidaysadaan yaa geedka oo talaada ah kun afar boqol afartan iyo toddobaadii bele rajab le raayis yaa geedka intaan gebagabad ilaahay ka mahadsan waanu caafimaad qabno diinkana ziyaadsaday iimaankayna ziyaadsaday runtii geedka inta la kooyay walin feensanayna la feensanyi kii wal fehmaysanayna walaan ziyaadi kii walba feensanayna walaan ziyaadi sun walaa baraday runtii dowladda iyadaa faa'idayn leh laakiin anu mal ogol walaan dhammaaday muddo dhammaa unrugaa bar dhammaaday dowrin dhammaas leh marka ila hasin harey hadde walaa amaa deeri doonan lahaysan amaa deeri doonan abaala la roogo jiilala la roogo kula la roogo hooli dadka hariiri balaan dadka iyaala dadka hariiri iyo oo jiilal jaro ilaahay yaa maynin qadaray inayaa dowladii aan qobsano waanin dhammaad fadin waa fadli ilaahay ka ahaadiyo ilaahay ka mahadiyaan aan walba nin ku halaawsanayn wali hadda halaaway wal ilaahay odhan aan ku talagalayo wali hadda subno ilaahay usan ku talagalayo intama ka halaawna kolley hadda caafimaada qabtaan ilaahay diinshayni barateen maylay kelinin dhimanaha tadbiigin wala raaw diinka la baradaw walaalayaal mayn baahanya tadbiigaan baahanya tadbiig may la reeyaha aayadda wali sheegti xadiid sheeg inaad iska miisanto sar saarto aayaddan wala sheegay dadka camal falaase haa wed ziyaadsoy aayaddan wala ka camal falaas dadka camal falaa sheegays camal falaa temme heegalhe aayadda aayadda haddii wanaag sheegto wanaagaad isku raadi hoobadka jarta ziyaadsoonka jarna haas geli hooda wanaag sheegtay aad humaan sheegtay humaanta dadka jarta ku hir haddii aad humaantii adanka jarnal alxamdulilah reedinku nagoy hortaba ku dheeraydtay awaamirtii iyo nawaahiyadaas laka magacaawe alle ka mahadyaan muslimiin waali muwaxidiinga haddana ilaahay kitaabshii dad ingirgeera nawaali allahaas ka mahadyaan aan misku waalna ilaahay baasana masiina asiin bogtiin lan ilaahay la gorgortamee ilaahu musun awaal arrimi jaru ilaahay anin doori huwa samaakum muslimiin fiya tan ilaahay shaliigu aayaddii dheerayti oo suuratulxaj ka dhammaas marka walaal maylin baahanya alka obsiyanlin baahanya ittaqila xaysu maa kunta mil almey roogto ilaahay inaan ku obsano oo beertaa roogto haddii baadiyaa roogto haddii guryahaada ka jarto haddii aad jiifto haddii aad daraarto haddii aad fadhiido ittaq illaa kullishu xaysu maa kunta saaseenaas haddii diyaara saarante baawur saarante alla kobsinta marba lin helmaagna marka mayn sidar waa daardaaramaanahe taqwada alle wasiyatul awalin waakhrin laka magacaawe dadkii horreeyey dardaartiyon ate walagad waseyna ilaahay tanliyo walagad waseyna oo tulkitaa min qablikum wa iyaakum ilaahay danteen usuu kaseen danteen ma kasaano marka danteen allahan waafaji taas ilay lagu tuga danteen ilaahay kasee wallahu yaclamu antum laa taclamuun ilaahay leeyi isin walma ujiidin ilaahay waldhog ere korne anu waldhog ilahay walma ujiidi ere korne maya ma ere korno danteen dhong ilaahay kase danteen hadhumay ilaahay kasay hadda inta jiila la roogo hatta abaaruliya ilahay intani kuusi danteen isu kasayna ma kasaan doori gaadani nin dhammaati xafladaa qobsani geeka may rajahayna kolkun inikanaganlayma ayda tahaysida kolkun lamba idiska nagado ilaahay ka caabudo diinka lama leed baradaasu alqur'aanu xujatun laka oo calayka u diinkaanu barani lama leynagda inaynu xujininagadoo qiyaam maalinteenin dacwoodo oo ilaahay lan kuwani akri jari ani camal fala jari in ero xujatun laka madoo sukin doode oo calayka waa haddiidan ka camal falna walaalayaal isuka dacweya dacwo min baahni isuka dacweya maxkamadaa kiin ku weere maxkamad oo garan lahayne lankiin dodoon lahayne isuka jeeye lankiin qur'aanka xadiidka may ku sugnaaday lankiin qur'aanka raho oo qur'aanka ilaahay taho gaadahu ila aljanna jinin hoggaamiye laakiin qur-aanka reedshay marono fanabaduu waraa'a duhuurihim nagdo qur-aanka reedshay maro hortiis qur-aanka dad reedku maro zaja horwayr kalaho ka gadafa fi naariu naarah gile qur-aanka marka xujatun laku wa calayka u ilahay may kumegan galaana qur-aanka inay naarni jeyni marka maylin bahay walaalayaal dhibaatada geeka nahaay tu aragahaytaan kuulala nahaay jiilala nahaay laakiin anu sheenini wamaa asaabakum musiibati famaa kasaba idiikum wayacfuu can kasiir ilahay leeyi dhibaato maaba siinka dhiido haddii siinka dhiido siin la kooytaan le ilaahay galni ay kala kooyteen waan ilaahay gadare ogow laakiin meere way cafuu can kasiirin ilaahay walbadan siin ku cafiyahay marka maylin baahay zaman kale kajar argahaytaan dardaartay ma in badanaada doonta insha allahu tacaala in ilaahay kitaabkeena gargaarno danteenga taaska jarta ilaahay jinininka weere gaalan mayninka weerase naaraninka weeraas waa xaqiiqi kitaabka ilahay aayadin saasa qabta ulaaka yadcula naari wala yadcula aljannatu mafrat biidnihi suuratu aayadii ka jarta waaye kuwaasi ula siin sheegay gaalada eh naara siinki weere ilaahay nin sheegay ilaahayna may siinki weere jinni iyo maqfira dembidhaha siinki weere marka lama daaci jaraan kolkun daacin ila allaahi daacin ila shaytaan marka daacig ilaahay rahaan ama daacig shaydaanka rahaan ka ilaahay rahaan danteen asuukase marka lankasta diinka helaa ku saaran walaalayaal lankasta hoolashay isu maamulda isim ogtiin baarsi isu maamulaa tukaansha isu maamulda dagaalshayaa lakawada diinka ilaahay langliin hil saaray oo reer hebelaa diinkan wadeegla armajaro oo maanteen diinka ilaahay ni diji nabilahi maxamed ka diji sal allahu alayhi wasalam bacdi shay saxaabadii yaa la hadeersi yoo la jaran wal hadeeri taabiciintii geek anu diinkan rogo anu diinka difaacna fudahay geek haddii geeka diinkana difaacu wayno ilaahayna bedele daadna bedele wayastabdil qooman khayrakum suma laa yakuunu amsaalakum tag ilaahay leeyi dadkale ehle kooye anu damban mu nool ilaahay aayad kale meere fasawfa yaati illah biqoomin yuxibuhum wayuxibuuna adillatin cala almu'miniin leeyi ada soomaali mehraas hanqaraari lugta ogohi meebin baryaw haddii diinka ilaahay dhinaadan ku dhiido oo on gargaari waayo ilaahay diinkan daan ku talagalay rasuulkan markaa inin sheegay sal allahu alayhi wasalama laa tazaalu daa'ifatu min ummati kooxo mizuulas ummaday kumidda yuqaatilu axad diinka ilaahay difaacayaan ilaa qiyaamala ku deeraw ilaahay dadaan ku talagalay diinkan hoobada geeka bacan miisaalaha meelu raashin iibkooqadii waa lakin gesado dherifkaa wala mudin arkasaaslanka haddii aad dili kortoon ha dilaasgee mar wal dili jeersim ogtin diinkan geeka ilaahay hanin diji haddii dhinaadan ku dhiido ilaahay damako leh maana kiin baahan alla adi in baahan diinka adi in baahan maa sumi kiin baahan diinkan laakiin diinka ma in baa difaacan baahani diinkan inaan difaacno gaalala ha jibiyo gaalala ha jibiyo gaalala ha jibiyo walaalayaal arag haytaan doorinta lahaasin kuusa ini dagaalantaan diyaran itiina reeralay diyaran itiina ini gaala dhooshan diyaran itiina ini buur ku saartan diyaran itiina ini baydhow ku saartan diyaran itiina ini diinsoor ku saartan diyaran itiina ini aragtay bahallan lerayn sheeg qasa dheer ku saartan diyaran itiina allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa madasha xafladda laga soo jeediyey bayaan dhowr qodob ka koobnaa oo ay soo saareen waxgaradka beesha eelay ujeeddo shir wadatashi kun afar boqol afartii toddobo kulamo qaadday muddo badan andhexeeyey mas-uuliyiinta walaayada baay iyo beele eelay ee degan muxaafadada baydhabo qodobo muhiim ayaa lah ku saari qodobadaas inshaa allahu tacaala maybaa ka mid ah lix qodob qodobka koowaad inshaa allahu tacaala may nagada doonaa in beele eelay iyo adkayta ka dhaqanka shareecada islaamka taas oo ku dhaqanka shareecada islaamka ku bii doonta naf iyo maal qodobka labaad may nagday may ummado muslimiinta ee beele eelay caddayaasahee iniyo barakeeta falalka ah shahaado la dararka ah oo wada maamulka ridada ee fadhisha iyo magaalada baydhabo qodobka saddexaad beele eelay iyo walaayada baay khaasatan maxaafadada baydhabo may isla ka seenay ini dubhameen laka sameeyo hoggaanka beella haanaso laka derderageliyo hoolihii linedmadi ama lahandooradii afar may beele eelay iyo walaayada baay isla ka seenay ina beele eelay dhammaan iyo biido diyooyinkii laka lahayo iyana walaayada kacodsideen iniyo siido diyooyinkii kama xaqan lahaya iyo kuma qonay qodobka shanaad beelo may ballanka qaadaase ahaa ini iyo xoojida majaalka waxbarashada deegaanada iyo degaasa waana la helo umad ku hubaysan tacliin tayaysan aakhiradu iyo adduunyadoona anfacaas qodobka lixaad hoggaanka beella may meylunka bogaadiyaayaana walaayada islaamiga ah kaas oo juhda dheeraad ah geliyi si uusan hagaajiyo ummadda muslimiinta ee ku nool gobolka baay wayna si gaar ahaan lanka mahad celiyaa beeleela inka mahad celiyaase walaayada oo ka qanciidii madmadoogii tabadaasi beele eelay gebagabadii beele eelay may baaqan daraase dhammaan murtadiinta hakajeeda beele eelay iniyo ilaahay subxaana wa tacaala aan too badsheena cid alle ciddii ilaahay in too badsheenta may lan ballan qaadee nolol wanaagsan iyo soo dhoweyn cid alle ciddii diidda may diyaaran nagadaasay haddii ilaahay raallaka nagada rasaasta mujaahidiinta kii dhimada usugoo murtad ah dhammaan qodobadaas mayba hasaaray beelle eelay iyadoo ka qanacsan sida wanaagsan lahandhawaay eedna macnaha mayba waan ka faraxsan wanaagga iyo walaayada kulakulameen may caddaayaana inay wanaagun kalsoonidun hadda ka hor hangmaran kalsoonidaasna may dhaliiday markii la ogaaday ini beelo walayar guraadsanta muslimiintana madi horena xaqaa ka saaranaye mar lamaadna xaqa ka saarnaya maylasal kasahi ini kulunku iyoonay dowladun luqobado beelan insha allahu tacaala geega oo gebagabada e muslimiinta mayn caddaayaan ahaa iniya deegaanadii kakoyti ka nagda doonto iyadoo sidii hore ka farxad badan awoodihii ee muslimadeena insha allahu tacaala ee ka quwad weynta marka walaayada islaamiga baay maylana jazaakum allahu khayran والألا ولا جلس ينظر ذن يا سيد عاد عدالة حكومتين ما يسن لنا إلهي سبحانه وتعالى اسم أوكل بدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته markan waxaad ku soo dhowaataan kelimaadka laba ka mid ah nabadoonnada beesha eelay ee xafladda ka hadlay walaay garahaay oo gaalaba dhabaatayaay yow abiy ahmad hatile eelboorka ha ka degi oo etoobiya ka kooy gaalana ka sharsan dhatiya ka weeri fadaay ilaahay abuudiska nagada kortaan abuudminhaay tan kaleed jasadkay kalaska dhaaf elkatay horaad enilang etoobiyaanga ka dhammada ilaahay awoodiis u weelo kor midda kaleed maysiin lahaa lankoo idin ibdililaraw biladkoo dadshay yaroo bashaq laraw intii soseedi aka dhabahi ya garasanti korea qayliya lari ay ay ay wala roore walan koo egeed wab laha dharaardi heer bashaqi ma erana idin ibdili may aragdi ma allaa kiridi hadega lari markaasa ma ere hadege intilaydeehe intilaydeehe gaw yeelay garab iisaaraday baaska shaltabaa biladkiinka nagadaa war heer bashaqlay tirooday ogaada fadaaya horta markiina niin weeri ulmadaanan waa adiidi horta may niinka weerta ni siin ogaanay siin fahagnahi gebigaan eelay walayata inta koyn istishaadi galo niinka weerta may welay waana gaadan meelanka dambayna noo marahay sababtoo e walwelba wala ka tusiyaayan walwelbana wala laka fiirsadee wali tale e koomagun walaalka hooba keenhaay may welay walaadan iiladaasi waanan dhabboodaa sameeya inta diinga anta laka akhri oo beesana ninka gadanayn walaalkanoon hibadtay ninka jartay oo unuun dhegansidaani maskaxadaana laka shabaay dhigaagana laka shabaay aqligaana laka shabaay lankasta inta fadhiyo magaca ee lay sheegadaw oo warkoo suga hay sanwiina ka kitaabta akhriisto ita dugsuganba ay sanwiina hunduro ilay ka hayti meeli ada seeton horla imood etoobiyan an seew ileen ukunga ata walba maka galaw madeeda kale walaalayaalow una marka hore galbaguna ku koyni meelun haka tabni warkaba may iyaha meel ada kheerka feladaas sharaka dhakulomaasa meel ada sharka feladaasona kheeraka dhakulomaasa walaalaha mujaahidiinta iyo walyarko galbaqoohaan iya marka hor isbabaraani usmay walaagosadee weega guraani horta al-shabaab ho adan dherafta iyo ho anin dherafna an dherafna kain roon ilaahay aboodiis usoo tilmaamow ma erey anna walwalba oo isan oo dalbataan madi siinsii oo naxariista e ana siinsii muslum i gaala oo ana siinka safo siinsii ay walan dhaman me magaysan taraan irbad badilika suraylaha kasiibi maku nusqaa miyaasana al-shabaabna eelay eel bashiiri baardheer jilib isay dheelow ho hal mar ara una ridaawni usara irbad wabagallika suraylaha kasiibi aboodiya maku nusqaa miyaas ilaahay maamadnahrawba wulajeedlayka dhahaa maanta in ridaawan ilaahay koraka oya ununa wasabka ogna ma weele dhajimeeli madishay galo mahooshay ka leedaya kii unana dhaleen ha la degaalamaayo kii hata dhalnayna la jira ka degaalamaayo ununa ka jirna ka degaalamaan insha allahu ilaahay goolgii goolka dhanaay maylanaa dadka walaalo isan latiin an horta walaalo maraw murtadiinta walaalna ma hoobanna magaasha onqaada os oo orijay booshyayla kooyay meeli ana degana kooyay meeli ana leeyahay hukumaw u raaydaas tawhiidka ee kusurun kooyay ama uweeydi amiirshay iyaa ka amar qaadadaayo walila farafartoonsinya walaalkay areen de'yartun al-shabaab dalka ilaahay oo dulhaabasa may larey deryahaas dabaalmadiidas de'yar al-shabaabna dilow madiidas ya lare ho al-shabaab dilow diida faddi gaalageega dambardhuus maka jira fan dadki iska adeegidaay gase dheer i buurdiin soori baydhow meel welban iska adeegidaay adeegii wal reebay ilaahiyow ganigaana ma rafee lafahayga ii badbaadiya rikii howi safarna ma fadno eelboorada le alla niimoodiya la teegin taas may ka nagatay naf oo ilaahay shallin dhiibi oo gaalo in liinka la wareegana ka talagal e oo unoga magaas oo abbahaw qorijeey wadada in ilaahaylay naftiis gooyi korma gaal indili korna aaminsan usonna kaalmaysadaaw allaahu akbar usoo leyna dhammadaan waswaalna dilaaw lanka kelmadaas aamini waaye oo lamaganyaata qofsado waaye oo maskaantiis gallado waaye walaal wala koomaqana umanta allah ka geysi lanka tanantaninenka sheegay kawaansa qaadado waaye marabuka wamana biyuka wamaadiinuka ana horka jarta mi imaalagna qabridananenka sheegaw gudaay shaydhaana buunkii dhaway jidkaa meeli dogda injeede nasiibkaa qabtee langada kooliyahaad badan naarlangwada loto allama koo kiroori shaayirloos hanfarka allimahani raasi lankii dadaala fadhii dadaal hoo dadaalasii lamalaab hoo an dadaalan hatadaad ka hadeer salaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu
walaayada intaanay foos horta ma hasintin haddiinana sheeni walyacloonana azuumi walyacloonana gaabili mas-uuliintaana walaayadaana malaagintaana safalana nin azuumay horta unay gaalad beri sharcena etoobiya iyo burundi iyo ugandhees iyona dagaalaan noo dhahoy dagaalaan noo dhahoy maan shal hiraana gaaliguna beri sharcena may sheegane walaaladan muslimiinta e oo nayla dhaladan macaaya nooho muslimka halaa rahoy antiiba walaaladan ee ban cib har meelba jiraan muslimiinta halaa rahoy siin sheegana walaaladan adeetiin ridida ha ku baha gaabka islaamlaatin ha ku baha diinka hal ha galoy taasaan sheegana antii oo ummad ee sagaal iyo sideedan melfana noo salaamanyo salaantana wali una kheer aniinsu bidan walaaladan hatan ini la suuro iyagona kheerkun iyaga uga fadaan hatana anti reedkana jarta hatana kheerkii ununa tusi ini walaaladan hatana iyagona la siiya kheerkun iyog dhaadadan reed un ini walaayadaana nagaabili ulmadaana nagaabili gaali una beri sharcina etoobiya burundiya ugandhees masar ga korna dagaalana u dhahoy intaasaa ka gaabsadaa asalaamu calaykum gebagabada kulankii ay dowladda sharciga ah barbar socotay ee dhex maray mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka beesha eelay ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay markanna uu codkooda idinku soo maqan yahay salaadiinta kale ah suldaan axmed sheekh cusmaan iyo suldaan aadan cabdiraxmaan oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayadda islaamiga ah ee baay bismillaah alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alamwaal almursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله إلهي يكون مهسن نعمة الإسلام والإيمان نعمة يكون أرغان يكون أرغان إلهي نسي إلهي يكون مهسن نعمة ينكاس أوه ويلب مركي والير تسالها ونكو قادنا ميلير لأن كنت سالي هن لون هانغ ولا كأرغوهن ميلير ولا كديغوهن ديغاون هانغ ميلير ولا كديغوهن هن لون ميلير ولا كأرغوهن أدوك حضر جيك ديغوهن meel wal ku qaadan oxygen ku qaadan ku dareemayaan oo wal haku haku biyaan unun ma argaana ma niimada taas hindhoon haanga biyu hooba boqano tufka dur biyo deeda he biyo yo haanga ilaahay arde maynin ku aragtiinya dheer nu noosi alxamdulilah ilaahaygi marka markii tan leenu khulaasayn marka intaasa ardayani film walaalayaal ee tan kale kulli ulmik hadalli may ku hadalay arday mujaahidiinta ku hadalen walaayadaa ku hadalay ma badiyow harta may lahaa ilaahay khayrsan siya gugullantan ay sharafto badan le ilaahay ma hadle oo arday reer eelay dooridan laku qabaday walaayadii dooridan hasiingalgaaday ilaahay maktab ka dhahyo maktab ka sare intayn dhahaytab ilaahay dembijo i dambaladiinto allaha dhaafalena oo iloonna ka fiiriyayaan gaalada awaamirinka biyaansadii oo arday gaalada xagardaamada wadda la dhowo lahay iloonna ka fiiriyaan i gacanto gacanto iyoonay iloonna dadka muslimiinta ee ka nool bariga afrika sidii tawxiid oo diinjo ka geysi lahayn arday anteegin hamiin imaalan gaalanna arday diyaara inta hagaadatina nimankaasa raadiyaana leh ilaahay ha ku xifliya gaaladaas ilaahay aragday tawxiidkan hana geysiin dad muslimiin ee qaadaw ilaahay noo weel walaalayaal may lennaa haddii dadka muslimiintan intaan dadaal ee biyo haynoo makaatibtii degmadii intaan dadaal ee siinkubiidii iritaan markii lukubaha na ilaahay mada dulumkii iyoonay deriskii iyoonay war isku shagow la gala daawi ka jarta waay daawo ma ka jarta dunida etoobiya dareanja ma iyaad dalka muslimiinta bariga afrika duulaanka etaa ini diinu islaamtina demsiido darxumo deerintaan bilaamana darxumayto dareanja ii darxumo isku dhaafaha dangud idan walaal waaba isku la dawaadana dog la dooraday oo la dabroona dagmalka deeraa duulkii eela hoo bisugatiin dareenkeed nagadoy dadki wiinayey arade dadka oboowo yella reh maanaa eelay may oboow langa reh hataa si inu kafta maanaa may la rey obooga baha nacam oboogay etallenna may lin leey degmada baydhawo i deegaanka baardheer antiin dhahaysa dugga eelaya degin antii dadaha arday fartan boorin degaasana duulka eelaya ardaya anku dambeeya jartay saasa oboowo ku nagataan oboowo saasa etiin marka dandari yoona arday dib inusfiiriyoon isku dhaafa taasin dirdaara oo et marka tankale may lahaa muddadaanba arday beelle oo arday uginayta inuu aan kadayno arday daba dareen uun fadaan yahayta beelle eelay beelaha hadda soomaali mase idaale markila ermanqarka baydhabo beelaha oo aragday anbadano oo aragday lakadayda yahayti laakiin walaaqo dibdib bahan qaadati sidee war lahay walaayadiina arg gobol iyo degmi laka argay alxamdulilah ilaahay madle mashaqyadeed haytin ilaahay baa aragday gargaaran sheennay gargaarkan sidii oo arday diinkan la siinka sheegay aan wada dhagama taasna dirdaaran oo et tan kale walaalayaal doogii aragday ma badayow ma haka gebagabaayey dalkan walba gardaruno oo gaale ah iyo dalkan duulaanka ah gulufa la haka qaaday geemka al-shabaabna gaalada go'aansha markiyo dhooganyoona arday antiiba gaala lakugu maadlaha garabkaas la galada gunti baraga afrika degigna ma arday gubaabin andaraay inii gacamoolus haysado inii gacamoolus haysado gaala godoobka la gooyki godka galoona goonka la gobado arday goorada la kaedaay taas arday gunti geeska afrika degi bara ilaahay guuluu gaalkan garguurta ee gulufku wada gees ee galgaduud walha ku afjaray geeskan baydhawo oo go'doonsan iyo gaalka niin dhima gunti baydhawo degin gubaabin isgarab haysadow i gaala arday gundigu intii lugooy barlanteen ma aha guntan baydhabo agtiya degin iniga amoolas haysado gaaladan unaku duulnanoo arday godoobka goynan barlanteen ma aha rashad ilaahay
markaatialxamdu lilahi rabb alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walcudwaana ilaa alimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu walihi saalihiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh alxamdulilah ilaahay baka mahadsan ilaahagii oo nasiyey nicmatul islaam wal iimaan ilaahayii nasiya mahadan sugnaatay alxamdulilah ilaahay baka mahadsan may roogna geekay oo beeli reer elay bohraad inaasii duuriyi gebagabaaysaduhayan ya roogna alxamdulilah faraha eed wanaagsan ya qabna maylana roobkun roob shay i dhahdo roor haqabo yelanki haqsiinkalahay yala siinka ku qaadaay hatin geeka may argo hayna inir beeli reer elay go'aan deertey ilaahay roob ardeeda iska midaysanta ilaahay hesiinka haay allahu akbar maysan lana ardeeda isin dadadkadayda atingma dadadkadayda uma ihidin saata odigii sheegay buu ahaa dadkii baydhawo i baardheer hadi oblunku dambe atiin unmadii oo akhyaar hayne odig haynen hama eraanahe doogi waa erkoo la reebal fadaw shiidi emado intii aale inta laabsatooy shiidi emadogta toban uweydiin uweydiin uweydiin may nagdahe oboge oboji lanki madu ardeed warjeybsaas gee hor lahanka goho jari madi hata shal tobsanaayo ismaayo dadkun se nagada yaldasan lahay geekana safayla rogdan ilaahay baka mahadsan ilaahay allahu akbar ilaahay hisiinka haay maylana bohoraad inaasii hal isku dambeeyoy bohoraad inaasii hal isku dambeeyoy kolley ballanaa qaadeen ballankiisin qaadeen hal fulyoy kolba ardeed ballankii hata geeki inta laka qaaday olmaado dhahadiya laka qaadi wal ilaahay baraqiyaamu maalinteedad weydii doon waa ay ballanka ay laku banay dhibka taale kol bolis argo haya baydhawo garbaaja dhibaatadii yaala bolis argo haya anbadan haa tahoban tuku tabta madi baydhawo maseenan haaday boodkilinka koyal arga kolbu kaasne arga alingin abuurdeenin roge wali kulibed baado doonale gaaliyaba ardeed godkahayin kulimoodi doognaha ulaas viimima jaroob saanan si un hata malayo hayn maylana bahado reereelay sida hata inis dhisteeno maylanin sheegay hata inii malaagi ordhaama ogayni malaago bohoraadii naasi baydhawo malaago ka ogayni malaagi maylalahay hata meelba bohoraadni malaago kale naasiyaan malaago kale hatana gobol shaqeeya teelfayla dhiidi may baata ogdo hatimti guntoob ardeed dad oo konton bo afartun hooba taliyow nagata dadka ma rejaran afar taliyaas afartun taliyaas hooba afartun goflaka taliyow nagata tala meelma kuwees sidii makaalafada birkoo meela ku kuwees makaalafa badan meela ku kuwees haddii maamulka bala yaraayay ilaahay hoob raali kanaad maamulka bala yaraayay ini wal siin hariiri doonan ayaan malayaan hoob ilaahay raali kanagad waqtiga baga gaaban hoob alleer maysan lanaa anti hata ballinshi anta ka qaadaan aynoo beentownay aynoo beentownay ilaahay hooba raali kanagad kolley bidad lakajiididay lakadaydaay atiin halsiin kadaydoy amba hata ardeeda oo ambadano hata suba eelaynagda erey oo qabiilo badan ah fufukatiya jart siisi hata geekan kulunteen hanin kulumaana ogdaa ardayda dadyar walyar hooba fiigan ma aruursa maasiyo walbadan hooba fiigan ko way ogdaad walyar dadka holbada ajaa ogdaad walyar hooba fiigan ma aruursadaan walay badan fiigoon ha aruursadaan isin hata badan ayteen hooba fiigdeen hata geeg ha aruurteen ilaahay ka maasan mayna naati hata antu horsen ka dhiidi hata ka baad aysen ka dhiinay ilaahay si arday unun adlaba siin tuugan wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey soo gudbinta barnaamijkan iyo inaad idinkuna si wanaagsan ku dhegaysataan intaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno toddobaadka soo socda inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء